alxamdu lilah rab lcaalamiin wsala allahu calaa muxamadi wcala ali muxamed xadiidka sagaal iyo soddonaad qaala alxaafidu ibnu xajar raximahu llah wacan laqiid ibni sabira radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam asbiqi lwuduu'a wakhallil bayna alasaabici laqiid ibnu sabira waxaa laga soo wariyey inuu yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam waxau ihi asbiqi lwuduu'a weysada dhammaystir bimacnaa xubnaha wada gaadhsi wakhallil bayna alasaabici faraha dhexdoodana yacni markaa takhliili oo bimacnaa waxa weeye farta kale dhex gelisi oo waxaa dhici karta farii markay is haystaan haddii korka laga maydho inay dhici karto labada farood halkay iska haystaan inaan biyuhu gaadhin wakhallil bayna alasaabici faraha dhexdoodana yacni markaa farta geli wabaaliq fi listinshaaq wabaaliq xeel dheerow fi listinshaaqi sandaarsigana ku xeel dheerow bimacnaa sare u jiid ilaa an takuuna saa'ima inaad sooman tahay mooyaane xaaladaha kale oo dhan mubaalaqa ku sameeyo ku xeel dheerow sandaarsiga akhrajahu alarbacatu wa saxaxahu ibnu khusayma afarta sunankaa soo wariyey ibnu khusaymana xadiidka waa saxiixiye waa ku sixa xukmiyey culammada kale ee xadiidka saxiixiyey ee aan ibnu khusayme ahayn waxaa ka mid a tirmidi oo isaguna saxiixiyey ibnu xibbaan xaakim bagawi riwaayo kale waxaa ku soo aroortay oo xadiidku marka uu leeyahay idaa tawada'ta faablig fi lmadmadati walistinshaaqi maa lam takun saa'ima riwaayada saas ku soo aroortayna waxauu ibnu lqataan yidhi waa saxiixun cala sharti shaykhayn wakadalika culamada kale ee saxiixsay waxaa ka mid a ibnu sakan waxaa ka mid a xaafid ibnu xajar alcasqalaani isaabada markuu laqiid ibnu sabira u tarjumaynayo waxa uu tilmaamaya xadiisku inuu saxiix yahay waxaa kaloo markaa ka mid a culamada saxiixisay xaakim waxaa ku waafaqay dahabi waxaa ka mid a nawawi culamada saxiixisay waxaa ka mid a shawkaani waxaa ka mid a sadiiq xasan khan waxaa ka mid a albani waxaa ka mid a muqbil lwaadici raxima allahu aljamiic ilahay dhammaantood haw naxariiso yacni ahlu cilmigaas yacni fara badan ayaa xadiidka saxiixiyey oo tilmaamay xadiidkan inuu saxiix yahay macnaha uu xadiidku tilmaamaya haddaynu u soo noqonno awalan nebigu sala allahu alayh wasalam waxau ina amray weysada in la kaamil yeelo kamaalka weysada la kaamil yeelaya ma aha saddex saddex goor u maydha in layna amrayo ee culammadu waxay yidhahdeen muraadka looga jeedaa waxa weeye bimacnaa xubnaha weysada wada gaadhsiiya oo waxba ha ka tegina laakiin tasliiska xadiidka in lagu amrayo laga qaadan maayo culammadu luqaduna sidaasay isbaaqa ku fasireen oo isbaaqa waxay yidhaahdeen waa in markaa xubnaha weysada mawaadicda markaa waa in la wada gaadhsiiyo oo meelihii la maydhayey waa inaan waxba laga tegin ee dhammaan la wada gaadhsiiyo sidaasaa looga jeeda taasina waxay tilmaamaysaa in waxa weeye in xubnihii weysada in la wada gaadhsiiyaa ee waajib ka ahaa inay waajib tahay baa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiidku amrayaa faraha dhexdooda in takhliil la sameeyo oo nebiguna sala allahu alayh wasalam waxaa ka soo aroortay faryarada inuu faraha addimada yani dhex gelin jiray oo uu kala dhex gelin jiray marka xadiidkana waxau amrayaa takhliil bayna alasaabic wa kadalika axaadiis kale oo ku soo aroortay atakhliil bayna alasaabicna waa jiraan sida xadiidka mustawrid ibnu shadaad oo culamada qaarkoodna ay markaa taxsiiniyeen marka waxa weeye laba xadiis oo kale oo ku soo arooray takhliil bayna alasaabic ayaa jira oo isaguna macnahaas marka waxa weeye inaa marka inoo tilmaamayo nebigu sala allahu alayh wasalam ficilhaan inuu sameeyey marka sunnadii ficiliyada ahayd iyo tii qawliyada ahayd baa labaduba ku soo arooreen in faraha dhexdooda marka la weysaysanayo in markaa farta la kala dhex geliyo oo markaa takhliil lagu sameeyo asunata alqawliya wa sunnata alficiliya baa labaduba ku soo arooray haddii biyuhu aynay gaadhaynin oo dadka qaarkood ba waxaa dhici karta in aada isugu dhegan yihiin faruhu ayaa surowda marka biyuhu haddaynay gaadhaynin in farta la kala dhex geliyo mooyaane xaalka noocaasa inay waajib tahay ishkaalba ma laha ishkaalba ma laha haddaan biyuhu si kale ku gaadhin waa min baabi maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun xaalka laakiin markaysaga markaa biyuhu gaadhayaan xaalkay biyuhu gaadhayaan xaalka noocaasa culamada qaarkooda waajibiyey waa jiraan ha yeeshee markaysagaa biyuhu hadday gaadhayaan waa la sunna muakkada sunna mu'akkada ah oo la adkeeyey ayaa aqalul axwaal ay noqonaysaa in takhliil asaabicda lagu sameeyo oo faraha markaysagaa la kala dhex geliyo wuxuu kaloo xadiidku ina amrayaa sandaarsiga in lagu mubaalaqoodo o lagu xeel dheeraado wabaaliq fi listinshaaqi oo waxa weeye aad markaa biyaha sanka loo arooriyo dabeedna markaysaga aadna loo fiifsado oo istinshaaqka iyo istinsaarka mar haddii waxa weeye istinshaaqun la sheegay yani istinsaarkiina waa iskaga guda jiraa oo wuxuu noqonayaa marka horena aad u markaysagaa biyaha sanka ugu eri marka dambena aad u fiirso saas yada ah ayuu markaa noqonaya ilaa an takuuna saa'iman waxaa laga qaadanayaa soontu waxa sanka la yskaga shubo hadday jawfka iyo caloosha tagto inay markaa soonku ku jabayo waa laga deliishadaa kitaabu siyaamna waa laga yaabaa inuu inagu soo cesho insha allahu tacala marka waxaa laga qaataa wixii sanka la yskaga shubaa haddii jawfka iyo caloosha ay tagaan inay soonkii ku jabayo sida looga qaatayna waxay tahay ilaa an takuuna saa'iman maadaama la yidhi oo laga taxadiray ama laga ixtiraazay xaaladda soomka oo la yidhi xaalka ah ku markaa xeel dheeraan dee inay soonkii wax yeelayso ayay markaa faa'iidaynaysaa inay soonkii wax yeelayso ayay faa'iidaynaysaa marka taasna waxa weeye abwaabtaas soomka bay insha allahu tacaala inoogu iman doonta waliabi daawuuda fii riwaaya abi daawuud waxaa usugnaatay fii riwaayatin riwaaye uu soo warinayo waxa ugu sugnaatay idaa tawada'ta famadmid idaa tawada'ta haddaad markaa waxa weeye istidhaahdo weysayso famadmid yani markaa luqluqo famadmid luqluqo madmadadu waxa weeye markaysa waa luqluqashada waa biyuu afka lagu celceliyo tanqadha markaysa waxaan markaa sawdka uu bixinayo madmada yani markaa waa sawdkii markaysaga wey xadiidka marka afartanaad وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة وعلى قصة عثمان بن عفان إنه يري إنه مركا يري النبي صلى الله عليه وسلم وحواها كان يخلل لحيته من مركا فراها مركا دحقلية لحيته قركيسة في الوضوء ويتدق هذا أخرجه الترمذي الترمذي بعد صاري وصححه ابن خزيمة ibnu khusaymana xadiidka waxa uu ku xukmiyey inuu saxiix yahay marka xadiidkana waxa uu ku saabsan yahay takhliilu lixya garka in markaa takhliil lagu sameeyo oo faraha markaysaa markaa la dhex geliyo ibnu khusayma xadiidka saxiixiyey sida uu sheikhu inoo sheegay a'immada kale ama muxadisiinta kale xadiidka saxiixiyey waxaa ka mid a tirmidi waxaa ka mid a ibnu xibbaan xaakim waxa uu saxiixiyey xadiidka anas oo isaguna takhliilka ku soo arooray riwaayaadkiisa mid ka mid ah dahabina waa ku waafaqay waxa kale oo saxiixiyey ibnu qataan duruqda anas laga warinayo mid ka mida ayuu saxiixiyey ibnu qataan waxaa kaloo taxsiiniyey bukhaari waxaa kaloo taxsiiniyey xaafid ibnu xajar waxa uu taxsiiniyey marka xadiidka caaisha sanadkiisa isaguna takhliilu lixya ku soo arooray garka markaysagaa in faraha la geliyo cuqayli shiikha la yidhaahdo waxa uu isaguna marka asaaniidda xadiidka markuu daciifiyey takhliilu lixya ku soo arooray waxa uu tilmaamay asaaniidda qaarkood oo saalix ahi inay jiraan bimacnaa xasan ahi inay jiraan ayuu markaa ictiraafay ama sheegay waxaa kaloo xadiidka saxiixiyey ibnu sakan yacni ibnu cumar xadiis laga soo warinayo oo takhliilu lixya ku saabsan ayuu tasxiixiyey waxaa kaloo taxsiiniyey bayhaqi waxaa kaloo taxsiiniyey buusiiri yacni muxadidka ahaa waxaa kaloo marka xadiidka quweeyey mubaarak fuuri oo bimajmuuci turuqihi buu markaysagaa ku quweeyey waxaa kaloo xadiidka saxiixiyey albani oo isaguna irwaau lkhaliilka markaysagaa ku saxiixiyey bal ee kataani iyo siyuuti iyo waxay sheegeen axaadiista mutawaatirka ah inuu xadiidkani ka mid yahay ayay markaa sheegeen xadiidka markaa takhliilu lixya ku saabsan axaadiista mutawaatirkaa inuu ka mid yahay culamada qaarkood oo yidhi baabkan waxba kama asixin waa jiraan oo xadiis saxiixi kama iman sida imaam axmed ibnu xambal sida abu xaatim sida ibnu xasmi sida marka abu zurca yani marka culamada qaar culamada caynkaas ah oo xadiidka markaa yidhi baabkan waxba kama asixin waa jiraan laakiin waxa weeye markaysaga qowlkoodu waa laga raajaxsan yahay waayo axaadiista markaysaga in badan oo ka mida dacfigoodu waxa uu yahay dacfi munjabira oo kabmaya oo aan markaysaga shadiid ahayn weeyaan bale uu arrinka gayaysiyey culamada qaarkood inay yidhahdaan xadiidku waaba mutawaatir oo darajatu tawaatur baabu gaaraya markaa sixadiisu calaa kulli xaal waa mid marka waxa weeye sugan weeye oo waxa raajixa qowlka markaysagaa saxiixinaya markaynu garannay takhliilu lixya garhka in markaa faraha la geliyo marka la weysaysanayo oo xagga hoose ee markaa yacni garhka ka hooseysa faraha laga soo geliyo si markaa biyuhu u gaadhaan markaa guntooda biyaha yani timaha guntooda ay u gaadhaan marka aynu garannay xadiidkaasi inuu saxiix yahay xukunka mas'alada markaynu usoo noqonno jamaahiirta culamadu salafan wa khalafan waxaa marka ay ku tageen oo uu ka mid yahay markaysa waxa shaafici iyo imaam axmed iyo ay ka mid yihiin waxay ku tageen in waxa weeye garhka laba loo kala qaadayo inuu khafiif yahay oo wax yar yahay oo haddii marka waxa weeye yani markaa ay muuqanayso de xadiidkeeda waa sheegi doonaa yani bisharadu muuqanayso inuu garhku khafiif yahay iyo inuu garhku markaa farabadan yahay garhku fara badan yahay xaaladda garhku uu khafiif yahay xaalka noocaasa waajib waxa ah biyaha in la gaadhsiiyo jidhka in la gaadhsiiyo ka hooseeya timaha ka hooseeya timaha garhka yani jidhka ka hooseeya in la gaadhsiiyo biyaha waajib weeyi oo waayo xaalka noocaasa waxay markaa yani noqonaysaa inuu markaa yani yahay jidhku xukum daahira inuu leeyahay xukum daahira hadduu leeyahayna in la maydho ayaa waajib noqonaysa ama hadduu garhku markaysaga uu yahay garh marka aad u fara badan oo markaysa waxaan markaa yani aad iyo aad u weyn hadduu caynkaas iyada ay yahay xaalka noocaasa waxay markaa culammada jamaahiirtoodu yidhahdeen salafan wa khalafan yani in markaa korka laga maydho ayaa markaysa waxaan markaa mashruuc marka ay tahay oo markaa waajib ku yahay laakiin waxba waajib ma aha biyaha markaa in gunta la gaadhsiiyo haddiiba takhliilkii lala yimaado qofkii lagu waajibin maayo ilaaba ilaa haddii meel yar oo markaysagaa gunta markaa timaha ka mid ah aan biyuhu gaadhin waysadaadu ma asixin lo odhan maayo waysadaadu ma asixin lo odhan maayo sidaasna waa sida uu ku sheegay imaamu nawowi kitaabkiisa markaa yani la yidhahdo almajmuuc sharxu lmuhadab oo sida markaa uu ku tilmaamay wakadalik yani saaxibu tawdixu laxkaamna laftiisa saas yadaa buu sheegaya marka waxa weeye culammada markaysagaa jamaahiirtoodu sidaas yadaabay ku tageen sidaas yadaa ayay ku tageen waxaa daba timi garhka khafiifkaa iyo ka markaa kasiifkaa ee weyn maxaa lagu kala xadaynaya culamada qaarkood waxay yidhahdeen curfigaa lagu kala xadaynaya laakiin waa qowl laga fiican yahay culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxaa lagu xadaynayaa garhka markaysaga haddaad sidaa u eegto hadduu jidhku ku muuqanayo timuhu aynay kaa qarinaynin timaha garhka ku yaallaa ama lafgareedda ku yaallaa haddaynay jidhka kaa qarinaynin ee jidhkii markaysaga uu ka muuqanayo timaha dhexdooda xaalka noocaasa inuu khafiif yahay baa lagu xambaaraya ama hadduu markaysa waxa jidhkii aanu muuqanaynin oo timihii ay qarinayaan oo jidhkii ku beegnaa ayna markaa muuqanaynin xaalka noocaasa waxaa lagu markaa xambaaraya inuu khafiif yahay ayaa markaa lagu xambaaraya nabigana sala allahu alayhi wasalam isaga oo takhliilka la iman jiray garhkiisa waxaa soo aroortay oo asaxday inuu khafiif ahaa yani marka waxa weeye kaana yani kafa lixya axaadiis saxiixa kusoo aroortay mid gar weyn buu ahaa nebigu sala allahu alayhi wasalam mid gar weyn ayuu nebigu sala allahu alayhi wasalam u ahaa marka xadiis saxiixa ayaa sidaas iyadaa kusoo aroortay sida waxa weeye nawowiga uu ku bayaaminayo yani majmuuca sharxulmuhadabka uu markaa ku bayaaminayo marka waxa weeye calaa kulli xaal waxay noqonaysaa yani xaalka markaa garhku uu khafiif yahayna xukum daahir baa jidhkaasi leeyahay oo ilaaba ilaa biyuhu waa inay gunta gaadhaan xaalka markaysa waxa garhku uu weyn yahayna yani xukun baatin bay leeyihiin oo daahirka in la maydhuun baa waajib ah sidaas iyadaa ayay noqonaysaa oo loo kala qaadaya marka waxa weeye waxay noqonaysaa xaaladda uu kasiif ka yahay in lagu xambaarayo istixbaab in lagu xambaarayo takhliilka laakiin xaalka markaysa waxaan markaa uu khafiif ka yahay waxay noqonaysaa haddaan markaa biyuhu laga yaabo sida kale inaynay ku gaadhin inay waajib noqoto takhliilkii in lala yimaado min baabi ma laa yatimu alwaajibu ila bihi fahuwa waajib xadiidka koob iyo afartanaad wacan cabdillaahi bni zaydin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalama utiya bisulusay muddin fajacala yadluku diraacayhi akhrajahu axmedu wa saxaxahu bnu khusayma cabdillaahi bnu zayd waxaa laga soo wariyay ilah raalliha ka noqdee inuu yidhi nabiga sala allahu alayhi wasalam utiye waxaa loo keenay bisulusay muddin yacni mud ama dhegley yacni saddex meelood laga dhigay laba meelood ahaanteed ayaa loo keenay si uu ugu weysaysto fajacala yadluku diraacayhi fajacala wuxuu gudagalay yadluku inuu duugo diraacayhi dhudhumadiisa inuu duugo oo biyihii yacni mariyo sidaasuu nebigu sala allahu alayhi wasalam gudagalay akhrajahu axmedu axmed baa soo wariyey wasaxaxahu ibnu khusayma ibnu khusaymana xadiidka waxa uu yihi waa xadiis saxiixa xadiidkana waxaa markaa laga warinaya cabaad ibnu tamiim cabaad ibnu tamiim laba saxaabi buu labadaba ka wariyey can cabdillahi bni zayd can cabaad ibni tamiim can cabdillahi bni zayd iyo can cabaad ibni tamiim can jaddatihi ummu cimaara yacni labadaas markaysagaa saxaabi ayaa laga warinaya oo ummu cimaara oo nusayba binti kacbin yani ahaatay oo gabadh mashhuur oo saxaabiyada ahayd oo markaa aad iyo aad geesiyad u ah oo dagaalada gasho oo markaa sida raggu u dagaalamaan u dagaalanta ayay markaa ahayd oo nebiga sala allahu alayh wasalam waa daafacaysay yowma uxud yani marka waxa weeye yowma uxud nebiga markaysa waxaan agtiisa ayay joogtay waana daafacaysay marka gabadha ummu cimaaro la yidhaahdo oo cabaad ibnu tamiim ninka la yidhaahdo ayeeye u ahayd ayuu ka wariyey ayeeyadii waxa kale uu ka wariyay cabdillaahi ibnu zayd xadiiska riwaayada cabdillaahi ibnu zayd imaam axmed baa soo wariyey riwaayada markaysa waxaan ummu cimaaro laga warinayana waxaa soo wariyey abu daawuud iyo nasaa-i ayaa soo wariyey culamada qaarkood waxay dhahen labadaba waa ka asaxday waxaa lagu xambaaraya inuu labadaba ka maqlay culamada qaarkoodna waxay dooneen mid ahaan inay markaysa waxaan markaa saxiix yeelaan sheikhulalbani oo kale waxa uu marayaa inuu labadaba markaysaga ka maqlay oo markaysa waxaan markaa labadaba waa saxiix yeelaya culamada kale ee xadiidka saxiixisay aan ibnu khusayme ahayn waxaa ka mid ah ibnu xibbaan waxaa ka mid a xaakim oo dahabina ku waafaqay xaakimna waxau yihi saxiixun calaa sharti shaykhayn waxaa kaloo ka mid ah abu zurca abu zurcata araazi oo isaguna yidhi xadiidku waa saxiix sida xaafid ibnu xajarba uu talkhiisulxabiirka ku soo rarayo shawkaanina naylka uu ku sheegayo abu zurcata araazina waxau yihi xadiidku waa saxiix nawowi ayaa isaguna khulaasada khulaasatulaxkaamka waxa uu ku sheegay xadiidku inuu xasan yahay waxaa kale oo ka mid ah sancaani oo isaguna subulsalaam ku sheegay xadiidku inuu xasan yahay oo isnaad xasana ku soo arooray waxaa kaloo ka mid ah albani oo isaguna yidhi xadiidku waa saxiix oo labada riwaaya waa saxiixataan oo isaguna irwaaul khaliilka ku sheegay marka xadiidku waxa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam biyo yar oo dheglay saddex meelood loo qaybiyo laba meelood ahaanteed inuu nebigu ku weysaystay sala allahu alayh wasalam axaadiista badankooda oo saxiixa ku yaallana waxaa ku soo aroortay nebigu sala allahu alayh wasalam kaana yatawada'u bilmuddi wa yakhtasilu bisaac waxa uu nebigu ku weysaysan jiray mud ama dheglay waxaanuu markaa ku maydhan jiray afar dheglay ayuu ku maydhan jiray dheglaydaas yacni markaa taxdiidkeeda ama mudka culamada qaarkood waxay yidhaahdeen sida tawdiixul axkaamkaba uu ku odhanayo dheglaydu waxa weeye waa lix boqol iyo shan iyo labaatan garaam wuxuu markaa ha ahaato markaysagaa biyo ama kayrkood mar haddii la miisaamayo farqi ma kala laha ama ha noqoto markaysaga xabuub iyo waxyaala markaysa waxaan markaa kale kay doonta ha noqotee lix boqol iyo shan iyo labaatan garaam wixii noqdaa waa mud weeyaan sidaasna waxaa ka dhalanaysa saaci inuu noqonayo yacni laba kun iyo shan boqol inuu markaa noqonayo ayaa ka dhalanaysa culamo kalena waxay ku tageen sida waxa weeye uu qabo ibnu cuthaymiin oo kale raxmatullaahi calayhi labada kun iyo afartan yacni laba kun iyo afartan garaam inay markaa yihiin yani marka inay yihiin yani saacu intaa uu yahay marka waxa weeye mudkiisuna waxau noqonayaa inuu yaraado intaa in afar meelood loo qaybiyo ayay noqonaysaa sheikhulalbanna waxa uu samr mustataabka ku sheegay bahjat albaytaar sheikha la yidhahde culamada mucaasiriinta ka mid ahaa inuu marka uu yidhi mudku waxa uu noqonayaa toddoba boqol oo garaam ayuu markaa noqonaya wa calaa haada markaysaga wuxuu noqonayaa saacuna yani laba kun iyo siddeed boqol ayuu markaa noqonaya aduu baabka markaysaga waxaan markaa zakaatulfitriga iyo meelahaas ayay markaysaga waxaa masaa-isha noocaasi aada usii khusaysa marka calaa kulli xaal yani wadaadadu markay iska soo dhawaynayaan waxay yidhahdaan mudka dheglay bay ku sheegaan waxaana markaysaga mudku uu yahay nin markaa gacantiisu dhexdhexaad tahay labada gacmood uu isbarbar dhigo dabeedna markaysaga wixii xabuub iyo wax la mid ah yani wixii labadaa gacmood ay sidaa u qaadaan intaasaa markaysaga mud la yidhaahdaa waxaana mud loogu bixiyey liannahu yumaddu alyadaan yani waxaa markaysaga la fidinayaa labada gacmood baa markaysaga waa la fidinaya dabeedna lagu qaadaya raashinkii sidaas aawadeed baa mud loogu bixiyey marka nabiga sala allahu alayh wasalam inuu intuu ku weysaystay waxa ugu yaray ulusaan ulusay muddin yani dheglay saddex meelood laga dhigay laba meelood ahaanteed baa ugu yarayd inta markaa ka sugnaatay inuu ku weysaystay waxaa kaloo riwaayo kale xadiis kale lagu soo wariyey inuu waxa weeye dheglay barhkeed inuu ku weysaystay laakiin riwaayadaasi ma asixin dacfigeedu waa daran yahay nin matruuka baa ku sugan waxaa kaloo la sheegay inuu sulusul muddu ku weysaystay dheglay saddex meelood laga dhigay meeleed ahaanteed meel ahaanteed laakiin xaafid ibnu xajar talkhiiska waxa uu ku tilmaamay inaanu markaysagaa taas wax riwaayo oo sidaas sheegaysa carabka fuqahaduunbaa markaysagaa laga maqlaye inaanu markaysagaa u arag oo aanu u helin isaga oo markaysaga xaafid ibnu xajar la garanayo mansilada uu xifdiga iyo axaadiista ka joogo marka calaa kulli xaal qadar ka asaxay oo nebiga ka sugnaaday inuu ku weysaystay inta ugu yar waxa weeye dheglay saddex meelood laga dhigay laba meelood ahaanteed taana waxaa laga qaadanayaa biyaha markaa in la yareeyo lagu weysaysanayo oo aan biyaha lagu israafin ayaa markaa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiisku sheegay mas'alo yani markaa ah wajacala yadluku diraacayhi yani wuxuu gudagalay inuu markaa dhudhumadiisa duugo oo biyaha marka la marinayo in biyaha unsaa loogu shubo inaynay ahayn ee gacantana in lala mariyo ayay markaa tilmaamaysaa inkastoo culammadu isku khilaafaan dalkiga oo gacanta la marinayo lagu duugayaa mawaajib baa mise waa sunne shaaficiyadu waxay qabaan inay sunno tahay laakiin markaysa waxaan markaa culamaa kale waxay ku tageen inay waajib tahay ayay markaa ku tageen oo waxa weeye dalkiga markaysaga khilaafka noocaasa ku sugan laakiin sunan lwuduu ayaa shaaficiyadu ku daraan wa canhu waay ay wa can cabdillahi bni zaydin waxaa laga soo wariyey xadiidka laba iyo afartanaad annahu ra'aa nabiya sala allahu alayhi wasalama inuu nebiga arkay ya'khudu isaga oo qaadanaya xaaluu yahay markaa mid qaadanaya liudunayhi dhegihiisa u qaadanaya labadiisa dhegood maa an biyo oo khilaafalmaayi biyihii aan ahayn alladii akhada lira'sihi madaxiisa uu qaatay biyihii uu madaxa u qaatay biyo aan ahayn isaga oo dhegihiisa u qaadanaya ayuu markaa arkay nebiga sala allahu alayhi wasalam akhrajahu lbayhaqiyu bayhaqi baa soo wariyey wa huwa cinda muslimin min hada lwajhi bilafdin yacni muslim agtiisana waxa uu ahaaday wejigaas sanadkaa iyadoo lagu soo warinayo bilafdi wamasaxa bira'sihi bimaa'in gayri fadli yadayhi wamasaxa waa ku masaxay bira'sihi madaxiisa bimaa'in biyo ayuu ku masaxay biyahaasoo hayri fadli yadayhi siyaadada markaa gacmihiisa ka hadhay yacni marka aan ahayn ee qoyaanka ah wa huwa almaxfuudu yacni riwaayada markaysagaa sidan odhanaysa ayaana maxfuud ah oo bimacnaa ay tahay tii la xafiday yacni ta kalena waxa uu ishaarayaa inay shaadda tahay xadiidka waxa uu inoo tilmaamayaa xadiidka laba iyo afartanaad bayhaqi baa soo wariyey bayhaqi ayaa soo wariyey xadiidkana culamada qaarkood ayaa saxiixiyey waxaa ka mid ah bayhaqi oo waxau ihi biisnaad saxiix buu ku soo arooray xaafid ibnu xajarna waxa uu ku odhanayaa talkhiiska biisnaadin daahiruhu sixa wuxuu xadiidkani ku soo arooray sanad daahirkiisu uu yahay yacni inuu saxiix yahay wa kadalika imaamu nawowi laftiisu waa quweynaya yacni xadiidka riwaayadaas markaa bayhaqi waa quweynaya ha yeeshee culamada qaarkood waxay tilmaameen in markaa riwaayadaasi inay shaadda tahay waxay markaa shaadda inay tahay ku tilmaameen sanadkaa laftiisa xadiidka hore lagu soo wariyey ayaa waxa lagu soo wariyey wamasaxa bira'sihi bimaa'in gayri fadli yadayhi lamana sheegin in dhagaha markaa uu qaatay biyo cusub waana isla sanadkii markaa shuduud inuu ku sugan yahay waxaa tilmaamay ibnu daqiiq alciid oo yidhi isla sanadkaa iyadoo saa lagu soo warinaya ayaan arkay xafid ibnu xajar laftiisuna waxay u egtahay inuu kusii raacayo halkanna si toosaa buu markaysa waxaan markaa xadiidka kale u duray oo waxau yihi tan dambaa maxfuud ah yacni maxfuudkana waxaa muqaabilu ah shaad shaadkuna waxau yahay min qismi daciif shaad waxaa la yidhaahdaa mukhaalafatu asiqati aw isaduuqi liman huwa awhaqu minhu khilaafka uu khilaafo raawiga siqada ah ama raawiga saduuqa ah ee runta sheega cid markaa ka siqanimo badan khilaafista uu khilaafo oo siday u soo wariyeen si ka duwan uu u soo wariyo ayaa waxaa la yidhahdaa waa shaad waxaanu ka mid yahay shaadku min qismi daciif ayuu ka mid yahay saas aawadeed ayuu wuxuu odhanayaa ibnulqayim aljawsiya nebiga sala allahu alayh wasalam kama sugnaanin dhagaha inuu u qaatay biyo cusub wax biyo cusub inuu markaa dhagaha u qaatay nebiga sala allahu alayh wasalam mid ka sugnaatay ma aha wa kadalika mubaarak fuuri waxa u odhanayaa yacni ma taalacanin xadiis marfuuca oo saxiixa oo marka hadal ka madran oo bimacnaa in laga hadlo oo la daciifiyo ka madran oo ku tusinaya dhagaha in lagu masaxo biyo cusub taasna ma taalacanoo ma arag buu marka uu yidhi marka culamo badan ayaa xadiidka riwaayada hore shuduud ku xukuntay oo markaysagaa daciifisay waxaa kale oo si ayidaysa nabiga sala allahu alayh wasalam waxaa ka soo aroortay min duruq mutacadida oo culamada qaarkood quweeyeen aludunaani min alra'si labada dhagood waxay ka mid yihiin madaxa maadaama labada dhegood madaxa ay ka mid yihiin biyihii madaxa loo soo qaatay qoyaankii ka hadhay ayuunbaa markaa la marinayaa inaan qaar cusub loo soo qaadan ayaa markaa ka dhalanaysa sidaas iyada ayaa ka dhalanaysa marka raajixu waxay tahay dhegaha biyaha lagu masaxayaa inay noqonayaan yacni qoyaankii gacmaha ku hadhay marka madaxa la masaxo dabadeed qoyaankii ku hadhay ayaa lagu sii masaxayaa labada dhegood culamada qaarkood waxay yidhahdeen inuu bayhaqi ahaa baan filaya waxaa markaa lagu xambaarayaa hadduuba sugnaado waxaa lagu xambaarayaa in gacmihii ka qallaleen oo markaa qallaylka ay ka qallaleen darteed cudurdaarkaas markaysaa waxaa markaa uu gacmaha u qoystay saasaa markaa lagu xambaaraya ee gacmihii oo qoyan inuu biyo cusub usoo qaatay markaysagaa laguma xambaarayo oo laguma qaadayo bayhaqa laftiisu waa ishaaray xadiisku markaysa waxaa markaa xadiiska hore inuu shuduud ku sugan yahay oo waxa uu yidhi xadiiska dambe markuu sheegay whada aصaxu min aladi qablahu kan wamasaxa bira'sihi bima'in gayri fadli yadayhi sunankubraha waxa uu ku sheegay kan dambe ayaa ka sixo badan ka hore sidaas yadaa buu tilmaamay marka calaa kulli xaal qowlka markaysa waxa markaa sawaabkii waxa weeye xadiisku inuu yahay yani xadiiska hore ee bayhaqi inuu marka uu yahay xadiis shaad ah oo markaysaga daciif ah oo biyo cusub in markaa dhegaha loo qaato aynay ahayn waxaa kaloo aynu markaa baraarujinaynaa waysada maadaama aynu ku jirro waysadu waa cibaado yani waxa weye maadaama ay cibaado tahay sheikhu markaa inooguma bilaabin marka inama alacmaalu binniyaat oo culammadu markaysaga waxay ku bilaabaan xadiiskaas oo kale iyagoo ku tilmaamaya waysada in la niyeeyaa inay markaa ilaaba ilaa yani daruuri tahay oo ay shardi tahay ama markaysa waxaa markaa rukni tahay oo la-aanteeda aan waysa asaxaynin waana sida jamaahiru ahlicilmi ku tageen ha yeeshee markaysaga xanafiyada ayaa waxay yidhaahdaan yani markaa niyo lama shardiyo oo haddaanu markaysaga cibaado u niyeyniyo weyso inuu weysaysanayo waa iska ansaxaysaa bay yidhaahdeen oo hadduu markaysaga waxaa markaa iska niyeeyo inuu iska qabowsado oo dabeedna xubnihii waysada iska maydho oo uu ka faaruqo yani weyse ahaan waa isaga ansaxaysaa bay yidhahdeen laakiin qowlkooda calaa kulli xaal waa qowl daciif ah waxaana u daliila markaysa waxaa markaa rujxaanka madhabta kale inama alacmaalu binniyaat ayaa markaa daliil u ah in waxa weeye waysada ilaaba ilaa in la niyeeyo inay marka waxa weeye shardi tahay xadiiska saddex iyo afartanaad wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama yaquul ina ummatii ya'tuuna yowma alqiyaamati guran muxajaliina min asari lwuduu abi hurayre waxaa laga soo wariyey ilaahay raalliha ka noqdee inuu yidhi rasuulki ilaahi sala allahu alayh wasalam waxaan maqlay isaga oo rasuulku leh ina ummatii ummadaydu ya'tuuna yowma alqiyaamati maalinta qiyaamay imanayaan guran iyaga oo wejiye cad oo wejiye dharan yacni gurada waxaa la yidhahdaa wejiga cad baa la yidhahda farasku markuu weji cad yahay waxaa la yidhahdaa bihi gura weji caddaan baa ku sugan oo weji dharan yahay guran iyagoo wejiye cadcad bay imanayaan muxajaliina qoobab cadcad oo qoobabkoodana markaysa waxaan markaa la caddeeyey min asari lwuduu yacni raadka waysada markaa darteed ayay markaa la wejiye iyo qoobab cadcad yihiin oo xubnihii ay maydhi jireen ee waysada u maydhi jireen ayaa nuuraysa oo iftiimaysa faman istataaca kii kari kara minkum xaaluu idinka idinka mid yahay an yutiila inuu dheereeyo gurratahu weji caddaantiisa inuu dheereeyo kii awoodi karaa falyafcal sidaas ha yeelo muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsanyay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wallafdu xadiiska lafdigiisuna malfuudka lagu dhawaaqee la sheegayna limuslimin muslim buu u sugnaaday xadiidkani waa xadiis saxiixa ha yeeshee ziyaadada dambe ee sheegaysa faman istataaca minkum an yudiila gurratahu falyafcal ziyaadadaas ayaa culammada qaarkood ka hadleen oo waxay yidhahdeen ziyaadadaasi waa mudraja mudraja weeyaan bay yidhahdeen mudrajkana waxaa la yidhaahdaa xadiiskii marfuuca ahaa ee nebiga sala allahu alayh wasalam laga soo raray in hadal kale oo nebigu aanu odhan in lagu dhex daro oo dabadeedna la moodo inuu intaba nebigu wada yidhi taasaa waxaa la yidhaha mudraj bimacnaa udrija fii xadiisi rasuul sala allahu alayh wasalam maa laysa minhu xadiiskii rasuulka waxaa la dhex geliyey wax aan ka mid ahayn baa macnuhu u dhacaya marka waxa weeye taasina waxay u dhacaysaa calaa sabiili alkhata yacni markaa si waxa weeye kama ah ayay u dhacaysaa ama wahmi iyo ismoodsiin ah laakiin ma aha si badrheera in hadalkii nebiga loo loo qastayo oo loo badrheerayo in wax kale lagu dhex daro oo taasi waxay noqonaysaa iftiraa'a rasuulka sala allahu alayh wasalam lagu been abuurtay oo waxay noqonaysaa markaa yani mawduuc bay noqonaysaa been abuur laakiin waxa weeye cala sabiil khata ama cala sabiil wahmi iyo ismoodsiin ayaa raawigu ismoodsiinaya waxaan xadiiskii ka mid ahay inuu ka mid yahay dabadeedna markaasuu nebigu u wada nisbaynaya oo u wada tiirinaya sidaas aawadeed culamo badan oo muxadisiinta ka mida ayaa sheegay ziyaadadan faman istataaca minkum an yutiila guratahu falyafcal inay tahay mawquufatun cala abi hurayra abi hurayre inay ku taagan tahay oo ayna abi hurayre dhaaftisnayn waxaana markaa culammada sidaas sheegtay ka mida xaafid ibnu xajar alcasqalaani iyo markaa ibnu taymiya iyo ibnu lqayim iyo hayruhum ayaa ka mida waxaana markaa xaafid ibnu xajar uu sheegay xadiidka abu hurayra waxaa ka wariyey yacni toban nin baa ka wariyey tobankaa nin ee markaa tobankuba ay markaa abu hurayre ka wariyeen ee yacni markaa hal nin mooyaane in alla inta kale oo dhammi waxay wariyeen faman istataaca hadalkii abu hurayre inay tahay oo aynay markaa xadiidka marfuuc ee nebiga loo nisbaynayo aynay ka mid ahay nin baa wuxuu la gaar noqday yani nin baa wuxuu la gaar noqday yani waxa weeye inuu nebiga u wada tiriyo faman istataaca minkum an yutiila guratahu falyafcal nucaym almujmir ayaa markaa ziyaadadaa la gaar noqday inuu nebiga sala allahu alayh wasalam yani markaa u tiiriyo isagana waxaa laga soo wariyey maruu nebiga u tiirinayo iyo maruu leeyahay laa adri qawluhu man istataaca minkum an yutiila guratahu falyafcal min kalaami nabiy sala allahu alayh wasalam aw shayun qaalahu abuu hurayrata min cindih ma kala garanaya buu yidhi inta dambe ee faman istataaca minkum an yutiila guratahu falyafcal ma hadalkii nebiga mise abu hurayra yidhi oo waa hadalkii abu hurayra ma kala saxayo ayuu yidhi marna marna nebigu marna marna nebigu wuu tiiriyey marka waxa weeye maadaama ruwaaddii kale oo dhamme ay yidhaahdeen yacni waxa weeye intaa nebiga aynay u nisbaynin oo u tiirin ninkii keliya ee markaa u tiiriyeyna uu isaguna mar shakiyey oo uu yidhi kala garan maayo waxay culammadu yidhahdeen mudraja weeye oo xadiidka marfuucaha kama mid ahaa waa mawquufatun cala abi hurayra sidaas aawadeed iyadoo marfuuco ah faman istataaca may asixin intaa markaynu xagga yani markaa xadiidka lafdigiisa ka nidhaahno macnihiisa markaynu usoo noqonno xadiisku wuxuu tilmaamayaa bushaara lihadihi lumma ummaddan in loo bushaareeyey oo nebigu sala allahu alayh wasalam uu tilmaamay xubnihii ummaddani ka weysaysanaysay ummadaha kale in laga khasisay oo lagaga gaar yeelay oo fadiilada lagu gaar yeelay ay tahay xubnihay ka weysaysan jireen in nuur loo dhigo oo markaa loo nuuriyo waxaana markaa xadiis kale oo muslim saxiixa kusoo wariye ku soo aroortay tablugu alxilyatu min almu'mini xaysu yablugu alwuduu yacni markaa waxa weeye quruxdu waxay muuminka ka gaadhaa meesha waysadu gaadho halka waysadu gaadhaa loo joojiyaa markaysagaa quruxda waxyaalaha markaysagaa lagu qurxinayo loo gelinayo ee quruxda markaysagaa in la qurxiyo looga jeedo marka waxa weeye wejiyadooda iyo qoobabkoodu ay sidaa u cad yihiin marka dambe ilaahay waxay ka baryayaan inuu ilaahay nuurkooda u taam yeelo rabbanaa atmim lanaa nuurana sida ilahayba qur'aanka inoogu sheegay saasay yidhaahdaan ilaahu nuurkayaga noo kaamil yee mar hadday ku ducaysteen oo ilaahay inoo sheegay inay sidaa ku ducaysan doonaan yacni markaa aakhirana waxay doonaanba markaysaga ay jannada ku leeyihiin in nuurkooda loo kaamil yeelayo wada nuurayaanba halkaana laga qaadanaya oo marka dambena waaba loo dhammaystirayaa nuurkooda oo waa wada siraadanayaan macnaha haddaba xadiidka waxaa laga qaadanaya culamada qaarkood waxay ka deliishadeen mas'alo la yidhaahdo alitaala itaalatu algura xubnaha laga weysaysanayo in lasii dheerdheereeyo oo wejiyada marka la maydhayo markaysa markaa ina kale lagu daro marka addimada iyo gacmaha la maydhayo in markaa cuduudda markaysa waxaa in badan la gesho oo cuduuddana lala maydho oo marka waxa weeye addimada marka la maydhayo in saaqyada lala maydho oo markaysaga ruugga lagu soo dhoweeyo culamada qaarkood sidaas iyadaa bay marka ka daliishadeen oo xadiidka markaa kala baxeen waana sida abu hurayra oo xadiidka markaa ka fahmay weeyaan laakiin calaa kulli xaal culamo kale waxay yidhaahdeen xadiidku waxaa laga tilmaamayaa xubnihii waysaday ka weysaysan jireen in waxa weeye waysada nuur looga dhigayo laakiin lama tilmaamayo in xubnihii lasii badinayo waayo waysadu xad bay leedahay xadka sharcigaana lama dhaafiyo shayga sharcigu meel u xadeeyey meeshaa lama dhaafiyo marka sidaas aawadeed yacni meeshii sharcigu u dhigay waa inaan waxba la dhaafinin weeyaan bay markaa yidhaahdeen qowlkaas baana raajixa in markaa xubnihii waysada intii waxa weeye waysada uu sharcigu sharciyeeyey inaan waxba la dhaafin ama xadiiska tilmaamaya kaana idaa tawada'a sharaca fi lcaduudi hadduu markaa nebigu weysaysto sala allahu alayh wasalam cududda waa yaro gelin jiray mas'alatu litaala kuma ma khusayso ee waxaa laga tilmaamayaa bimacnaa maraafiqda ama suxullada inuu si fiican u maydhay inuu hubsan jiray sidaas aaweedee dacalka waxa weeye cududda cududda dacalkeeda inuu biyaha gaadhsiin jiray laakiin inuu cududda maydhi jiray lagama qaadanayo xadiis kuma tusinayo mas'alatu liaala daliil uma aha mas'alatu liaala daliil uma aha waata kale marka mas'alada marka waxa weeye faman istataaca minkum an yutiila gurratahu gurrada waxaa la yahay waa weji dharraanta oo wejigu caddaado wejiguna xad buu leeyahay oo xadkii wejigana waa la wada maydhayaa wejiga waxaa la yidhaahdaa waa min shaxmati aludun ilaa shaxmati aludun dhegta halkeedaa yaree soo taagan laga soo bilaabo ilaa halkeeda kale laga gaadho lafgadheedana laga soo bilaabo ilaa sooda laga gaadho yacni ilaa sooda laga gaadho waxaa dhici karta marka waxa way timuhu inay dib u kacaan baa suuroobi kartay halka foodu ahaan jirtay ilaa laga gaadhayo intaasaa weji la yidhaahdaa garhku xataa hadduu soo baxo inta garhka iyo udhaxaysa waxa weeye halkaa garhkee dhabanka iyo dhegta inta udhaxaysa in la maydhaa waa waajib wax alla waxa dhegta ka sokaysa wejigay ka mid tahay haddaan la maydhin yacni weji maydh ma jiro haddaan weji maydh jirinna weyse ma jirto sidaas aawadeed waa min shaxmati aludun ilaa shaxmati aludun yacni dhegta halkeeda yar ee taagan gaaban halkaa laga soo bilaabo ilaa halkeeda kale laga gaadho waa in maydhitaanku uu gaadhaa sidaas yadaa weeye marka xadki ama haddii waxa weeye xadkii wejiga oo dhan la maydho dee ma suuragal aha inaan meelaan wejigii ahayn laguma dirina inaad maydhaa ma suuragal aha oo qoortii aad la maydho madaxii aad la maydho dhegihii aad la maydho ta noocaasi markaysaga waa ka baxsanta marka waxa weeye ama gacmaha iyo addimada in lasii dheereeyo dee taxjiil baa la yidhahdaa qurro lama yidhaahdo qurro lama yidhaahdo calaa kulli xaal ziyaadadani markaysagaa mid sugan oo nebiga ka sugan sala allahu aleyh wasalam ma aha sidaas aawadeed saxaabada badankoodu yacni kumay camal falin oo markaysagaa miday iska dheerayn jireen ma aha marka canqawyadana in yar baa biyaha lasoo dhaafinaya markaad weysaysanayso labada canqaw marka waxa weye suxulladana in yar baa lasoo dhaafinaya cududda dacalkeedaa la gaadhsiinaya laakiin ma aha in cududda layska wadayo kilkilada lagu dhawaynayo ama waxa weeye markaa shanshooyinka addimada layska wadayo oo markaysa xaruugaga lagu dhawaynayo sidaas yadaa ma aha ibnulqayim aljawziya waxa uu yihi waxfad xuduuda rabbi laa tatacaddaha wakadaka laa tajnax ila nuqsaani wandur ilaa ficli rasuuli tajidhu qad abda almuraada waja'a bitibyaani waman istataaca yutiilu gurratahu famawquufun cala alraawi huwa alfurqaani waraajixu alaqwa intihaau wuduu'ina lilmirfiqayni kadalika alkacbaani hada aladii qad xaddada araxmaanu fii alqur'aani laa tacdil can alqur'aani waitaalat alguraati laysa bimumkinin abada wada fii gaayati itibyaani faabuu hurayrata qaala da min kiisihi faqada yumayizuhu ahlu lcirfaani wanucaym raawi qad shaka fii rafci alxadiidi kada rawa shaybaani yani imaam axmed baa soo wariyey buu yihi ziyaadadaasna uu ka shakinayo sidaas iyadaabuu ku soo wariyey qurada in la dheereeyaana mumkin ma aho wejigiiba xuduudiisii waa laga baxaya meelaan wejigii ahayn baa la maydhaya marka calaa kulli xaal yani qowl raajix waxa weeye waa in markaa lagu gaabsanayo intaas markaa soo aroortay ee nebigu sala allahu aleyh wasalam maydhi jiray oo canqawyadana in yar baa lasoo dhaafinaya oo marka waxa weeye si in loo hubsado in canqawyadii la maydhay suxulladana in yar baa lasoo dhaafinayaa oo cududda dacalkeeda la keenayaa si loo hubsado in marka waxa weeye suxulladii la maydhay marka waxa weeye xilyada markaa tablugu xilyatu min almu'min marka laleeyahay waxaa soo gelaya markaysagaa qurux kale oo loo gelinayo oo markaysagaa dahab iyo xariir iyo waxyaalo la mid ah ayaa iyaguna soo gelaya luul iyo ashyaada noocaasa iyaguna soo gelaysa وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي أمضيد ياتون ويمنيا يوم القيامة مالنت قيام غرا يعني مركا حالا يهين قال وجيه درا ووجيه لذو عن عديهين ونوريان محجلين قال مركا يهين قال مركا الدمدو ذنا مركا يسا قوببكو ذنا لقرحيي أي نوريان وليب قرح كلنا لوقليي ودهب يلولي وحلمدا من أثر الوضوء راتك ويسد درتيد أي مركا وحوي لا يشتيم أيان ولا درن يهين faman istataaca abuu hurayra waxa uu yihi faman istataaca kii kari kara minkum xaaluu idinka idinka mid yahay an yutiila gurratahu inuu dheereeyo weji dharraantiisa bimacnaa weysadiisa weji dharraanta u sababaysa inuu dheereeyo falyafcal ha sameeyo muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsanyahin bukhaari iyo muslim baa isku waafaqsan wallafdu limuslimin lafdiguna muslim buu u sugnaaday xadiidka afar iyo afartanaad وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله nabiga sala allahu calayh wasalam waxaa cajab gelin jirtay oo uu wanaajisan jiray attayamunu midigaysiga fii tanaculihi kabagashigiisa markaysa waxan markaa inuu midigta ku bilaabo wa tarajulihi feedhashadiisa inuu kabagash inuu ku bilaabo midigta ku bilaabo wa tuhuurihi inuu markaa daahirnimadiisa tahaaro qaadashadiisa inuu midigta ku bilaabo midigta horaan maydho wa fii sha'nihi kullihi xaalkiisa dhammaanteed inuu markaa ku bilaabo yani midigta muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqsan xadiiska shan iyo afartanaad وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم أبي هريرة وحلق السوريين إلهي رأليها كالنغدة إنه يري رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم وحو إذا توضأتم هديا ويسيستان فابدأوا كبلابا بميامنكم مدقيدين كبلابا بأيامنكم نوالو سوريي لفظك أيام إيا ميامن لبدا مركز وحي تاي أيام جمع أيمن mayaaminna waa jamcu maymanax marka waxa weeye labada lafdiba markaysa waxa riwaayada waa ku soo aroortay waana isla macne fabda'uu ku bilaaba bimayaaminikum midigyadiina ku bilaaba akhrajahu alarbacatu afarta sunanka ayaa soo wariyey wa saxaxahu ibnu khusayma ibnu khusaymana xadiidka waa saxiix yeelay oo saxiix inuu yahay buu ku xukumay waxa uu tilmaamay waxa weeye muxaqiqa kitaabka samiir in waxa weeye tirmidi iyo nasaa'i ay soo wariyeen kana idaa labisa qamiisan bada'a bimayaaminih laakiin lafdiga waxa weeye idaa labistum wa idaa tawada'tum fabda'uu biayaaminikum ama bimayaaminikum iyaga waxaa soo wariyey abu daawuud iyo ibnu khusayma ayaa soo wariyey ibnu maajahna mid kaloo la mida ayuu soo wariyey marka sidaas aawadee ibnu xajar waxa uu tilmaamayaa caswiga uu xadiidka u tiiriyey afartaba u wada tiiriyey sidaa mutlaqa ah uugu tiiriyey waxa weeye waa khata' buu markaa tilmaamaya laakiin sidaas waxa weeye sawaabka ah uu riwaayada markaysa waxaa markaa tirmidi iyo nasaa'i uu gaar u sheegayo inay lafdigeedu tan la mid ahayna ka duwan yahay oo kaana idaa labisa weyse kuma jirto kaana idaa labisa qamiisan bada'a bimayaaminih sidaasuu markaa u kala tafsiiliyo o u kala sheegay yacni talkhiiska xaafid ibnu xajar ugu kala sheegay ha yeeshee halkan waxa weeye waa wahmiyey oo wuxuu markaa talkhiiska ku sugay halkan waa ilaaway meelo hore uu baraarujinayo caswiye uu qaldayna waa markaysa waxaa markaa waynu soo marray isagaa ka daalacan doonta laakiin inagu maynaan baraarujin xadiidka markaa culammada kale ee quwaysay ibnu khusayme ou inoo sheegay mooyaane waxa ka mid a ibnu xibbaan baa ka mid oo xadiidka saxiixiyey ibnu mulaqin baa ka mid oo xadiidka saxiixiyey ibnu daqiiq alciid baa ka mid oo yidhi xaqiiqun bian yusaxax xadiidku wuxuu markaysagaa mudan yahay oo uu ku habboon yahay in la saxiixiyo waxaa kaloo ka mid a imaamu nawowi oo isaguna majmuuca sharxulmuhadabka ku taxsiiniyey waxaa kaloo ka mid a albaani oo isaguna yidhi xadiidku waa saxiix waxaa markaa xadiidka uu tilmaamaya iyo kii horeba in waxa weeye la midigaysto umuuraha dhammaantood in la midigaysto midigta laga bilaabo ayaa xadiidkii hore tilmaamaya wa fii sha'nihi kullihi laakiin culammadu waxay yidhahdeen waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus lafdigu waa caamnimo laakiin macnaha khaasnimaa loo jeedaa oo waxaa laga tilmaamayaa fii sha'nihi kullihi ay min ashu'uuni almaxmuuda yacni markaa shu'uunta la mahadinayo ee wanaagsan ka mida waxyaalaha wanaagsan wax kasta oo ka mida waxa uu ahaa mid midigta ku bilaaba ayuu ahaa sidaas iyadaabaa looga jeedaa baa layidhi waayo nebiga sala allahu alayh wasalam xadiis kale oo saxiixa waxaa ka soo aroortay inuu nebigu sala allahu alayh wasalam yacni markaa midigtiisu waxay ahayd yacni markaa lituhuurihi yacni tahaarnimad tahaaradiisa iyo matcamkiisa iyo wax cunitaankiisa midigtaa iska lahayd oo midigtuu wax ku cuni jiray midigtuu ku tahaaro qaadan jiray bimacnaa waxa weeye waxaan sheegayaa xagga tahaarada bimacnaa uu kaga bilaabi jiray ma aha markaysaga istijadiiyo xaggaa in loo jeedo yacni waxa weeye walyusraana waxa uu nebigu u yeelay oo u gaar yeelay gacanta bidixna likhalaa'ihi wamaa kaana min adan yacni markaa suuligiisa iyo bimacnaa markuu khalaaga tegayo iyo wixii dhibaato ah sida sandaarsiga iyo ashyaada lamidka ah marka waxyaalaha la dhibsanaya calaa kulli xaal bidixduu nebigu ku bilaabi jiray sala allahu alayh wasalam laakiin waxyaalaha wanaagsan midigtuu ku bilaabi jiray marka xadiiskaasna waa xadiis saxiixa sida samarulmustataabka uu ku sheegayay sheikhu lalbani raxmat ullahi calayh marka sidaas aawadeed mas'alada tafsiil baa sidaas yadaa ugu sugan oo waxa marka waxa weeye la dhibsanayana bidixdaa lagu bilaabaa ama markaa la qurunsanayo ee markaa wax quruna ama markaa waxaweeye lagu tirinayo ama waxa la wanaajisanayo midigta ayaa markaysagaa lagu bilaabaya masaajidka marka la soo gelayana midigtaa lasoo horraangelinaya marka laga baxayana bidixdaa la horraan saaraya kabaha marka la gashanayo midigtaa la horraangelinaya marka la bixinayo bidixdaa la horraan bixinaya si markaa midigtii ugu dambayso ee dharka markaad gashanayso gacanta midig baad horraangelinaysaa iyo addinka midig yacni ayaad horraangelinaysa midigta ayuunbaad saa uga bilaabaysa wahaakada sidaas iyadaa weeyaan xadiiskan markaysaa waxaan markaaya qaacidada ahlucilmigu ay sheegeen culamada qaarkood waxay ka qaateen oo ay istixbaabeen in saacad oo kale lagu xidho markaa gacanta midig ayay culamada qaarkood markaysa waxaan markaa ay ka qaateen saacaddu markaysaa wakhtigii nebiga ma jirin sala allahu alayhi wasalam ma jirin ha yeeshe markaysa waxa maadaama wixii wanaagsan uu nebigu midigta ku bilaabi jiray ayay marka waxa weeye sidaas iyada ah culamada qaarkood ay yidhaahdeen midigta markaysa waxa markaa waa in yacni markaa la geliyo ayaa fiican bay yidhaahdeen inkastay dhici karto in la yidhaahdo kaatunnada oo markaysagaa jiray oo nebigu sala allahu alayh wasalam uu kaatin fidda ah uu nebigu gashan jiray labaduba waa soo arooreen yacni marka culamada qaarkoodna labadaba waa saxiixiyeen inuu midigta ku gashaday iyo inuu bidixda ku gashadayba sidaad ku arki karto iyadoo mufasala irwa ulkhaliilka calaa kulli xaal waxaan markaa yani jasminayaa in waxa weeye labada tii lagu qaataaba inaynay dhibaato lahayn sunnadiina aynay khilaafsanayn haddii midigta lagu qaato iyo haddii bidixda lagu qaato saacadda marka waxa weeye tii lagu qaataa midnaba waxa weeye dhibaata markaysaga ma laha mid walibana markaysaga waxay noqonaysaa sunnadii inaynay khilaafsanayn waayo marka axaadiista labadaba ku soo aroortay waa saxiix oo labaduba waa sugan tahay sida sheekh albaani laftiisuba uu caddeeyey axaadiista nebigu sala allahu alay wasalam inuu kaatunka bidixda ku qaatay iyo inuu midigta ku qaatay labaduba waa saxiix irwaa'ul khaliilka aad buu ugu caddaynaya masaladan ugu nuxnuucsanaya oo labaduba inay sugan tahay buu markaa tilmaamaya ahlucilmiga sidaas markaa u tilmaamayna waxaa ka mida sheekh ibnu cuthaymiin ayaa ka midoo sharxulmumtica waxa uu ku tilmaamayaa yacni markaa in kaatunka looga qiyaas qaadanayo kaatunka maadaama nebigu bidixda iyo midigta labada mid walba ku qaatay in saacadda markaysaga waxaan markaa mid walba in lagu qaataa inaynay sunnaha khilaafsanayn sidaas iyadaaba markaysaga markaa yacni waxa weeye uu markaa tilmaamay marka waxa weeye ra'yiga ibnu cuthaymiin ayaa markaa asax ah waxaa kaloo xadiiskan lafdigiisu uu tilmaamaya amarnimo oo midigta in lagu bilaabo ayuu tilmaamaya oo gacanta midig iyo gacanta bidix weysadii in markaa gacanta midig la horaan maydho wa kadaalika marka janaabadiiyo waxa la midkaa laga maydhanaya midigta in la horaan maydho addimadana marka addinka midig in la horaan maydho marka culammadu waxay ka qabaan taasi markaysaga inay tahay yacni markaa sunno inay tahay waayo waxaa lagu soo raray ijmaac baa lagu soo raray laysku waafaqsan yahay oo cid markaa tidhi aynay jirin gacanta midig in la horaan maydho oo tabiix laga horaan maydho weysada waa waajib wax yidhi ma jiraan addinka midig in la horaan maydho ka bidix laga horaan maydhana wax markaa yidhi iyagana ma jiraan waxaa la ysku kulansan yahay inay sunno tahay oo hadduu markaa ta bidix horaan maydho inay ansaxayso sidaas aawadeed ba cali ibnu abi taalib waxaa ka soo aroortay in loo sheegay abu hurayra inuu midigta horaan maydho markaasu waxa weeye markaa waxa uu yidhi ficil ahaan in loo soo wariyeyna waan filayaa waxa uhi u aaba yeeli maayo ma bidix aan horaan maydhaa mise midigtaan horaan maydha sidaas iyada ayuu marka waxa cali ibnu abi taalibna uu yidhi yacni marka inkastoo xaafid ibnu xajar uu yidhi marka talkhiiska sanadkiisa inqitaac baa ku sugan haddana duruq buu leeyahay duruqdaa uu leeyahay darteed ayay isku quwaynaysaa sida shawkaaniba nayl awtaarka uu ku tilmaamayo marka sidaas aawadeed calaa kulli xaal midigta in la horaan maydhaa waxay tahay markaysa waxaan markaa sunne weeyaan oo waxaa laga qaadanayaa inay sunno tahay ayaa laga qaadanaya xadiiska lix iyo afartanaad وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين أخرجه مسلم مغيرة وحلقة صور إنه يري النبي صلى الله عليه وسلم ويسيستي فمسح ومسحي بناصيته فودي سأيو مسحي فودي سأيو مسحي وعلى العمامة عمامتنا ومسحي والخفين لبدا خفنا ومسحي بابك صوص عدنا خفين كبوتا جدونا إن شاء الله تعالى أخرجه مسلم مسلم بصوص صاري أو حديث صحيح أول حديث كان وحو تلمام يا نبي صلى الله عليه وسلم إنه وحوي آه واختيار أو عمامة ستو إنه سمين شري إنتو فود مسحات دبنا عمامتنا إنه كتا مياله وهلكي مضح لو هذا مسحي عمامة إسقى وحبي إسقى قادين يعني فود أيو مركا تماها مركا تابسيا وهلكا كما صحا inta dambana markaa cimaamadda ayuu korka ka masaxaa korka ayuu ka masaxaa marka taasina inay markaa mashruuctoo bannaan tahay oo sunnihii nebiga sala allahu alayh wasalam ay tahay ayaa waxa weeye laga qaadanaya waxaana culammada qaarkood ay yidhaahdaan wakhtiga cimaamadda markaa uu masaxayaa waa marka waxa weeye cimaamaddu ama uu markaa u duuban tahay ama waxa weeye marka ay soo marsan tahay xagga hore xagga hoose markaa garhka hoostiisa soo marsan tahay ama haddaynay sidaas iyadaa ahayn waa inuu markaa yacni madaxa iska masaxaabay markaa yidhaahdeen taana waxay ka ixtiraazayaan xoogaa yarama shaqaayo waxbaa ku yaro jiri karta ayay yidhaahdeen qaadista la yska qaado marka calaa kulli xaal laakiin waxba shardi ma aha taas waxba shardi ma aha cimaamadduna inay madaxa saaran tahay ayuunbaa shardiya waxaanu u tegi doonaa xadiis kaleo aan naasiyadaba sheegin ayaynu arki doonaa labada kufna waa masaxay baabulmasx cala alkufayn baynu markaa ku arki doonaa labada markaa kuf iyo waxa markaa looga jeedo xadiiska toddobiyo afartanaad وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر وحلق سوريي سقع كور رميا حج النبي صلى الله عليه وسلم صفديسي إنه يري قال وحو يري صلى الله عليه وسلم النبي ابدأوا كبلاب بما بدأ الله به وحو إلهي كبلاب كبلاب أخرجه النسائي نسائي بصوصا رسولا كيس صاري هكذا بلفظ الأمر سيدا صوصا ولفظ أمر ayuu ku soo wariyey wa huwa cinda muslimin bilafdi alkhabar muslimna waxay agtiisa markaa ku ahaatay iyadoo lafdulkhabar ku soo aroortay oo nabda'u bimaa bada'a allaahu bih nabda'u waa ku bilaabaynaa bimaa bada'a allaahu bih waxa uu ilaahay ku bilaabay ayaanu ku bilaabayna marka khabarku waa ku bilaabaynaa wey amarkuna waa ku bilaaba culamada qaarkood waa saxiixiyeen riwaayada nasaa-ina waxay yidhahdeen waa saxiix ha yeeshe ibnu cabdilhaadi waxa uu tilmaamay yani shuduud oo kale ayuu yaro ishaaray ma sanadku inuu saxiix yahay tilmaamay oo waxau yidhi haakada rawaahu الnasa'iyu biisnaadin صaxiix bisiiqati اlamri warawaahu muslimu wالnasa'iyu ayضa min gayri wajhin can jacfarin bisiiqati اlkhabari wahuwa صaxiixu almuxarar mujalladka koowaad safxadda boqol iyo sagaal marka waxa uu tilmaamayaa yani sida dambe inuu maxfuud ki yahay buu ishaaraya wakadalika sheekhu alalbani raxmat ullaahi calayhi isaguna waxa uu tilmaamay siiqada amarku inay shaaddo tahay oo saxiixuu yahay siiqada khabarka siiqada khabarku inuu markaa saxiixu yahay oo siiqada amarku ay markaa shaaddo tahay xadiidkani waxa uu ku saabsanaa xajka ayuu ku saabsanaa sababta haddaba uu u keenay baabkan halkan u keenay siiqada khabarku laba lafdi uu ku soo aroortay abda'u bimaa bada'a allaahu bih iyo nabda'u bima bada'a allahu bih labaduba waa siiqa khabar marka labada lafdibana waa loo soo naqliyey labada lafdibana waa loo soo naqliyey marka lafdiga abdaw ayaa markaa muslim uu ku soo wariyey nasaa-ina siiqada kale khabarka uu soo wariyey nabda'u inay taan filayaan marka waxa weeye munaasabada uu halkan u keenay waxa weeyaan tartiibta waysada in lagu sameeyo oo sida aayaddu u kala horraysiisay in loo kala horraysiiyo oo aan la khilaafin aayadda markii la sheegayey waxaa la yidhi idaa qumtum ila asalaati faغsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayn yacni waxaa markaa la horraysiiyey wejiyada in la maydho waxaa lagu xigsiiyey gacmaha in la maydho ilaa markaa suxullada laga gaadhayo waxaa lagu sii xigsiiyey madaxa in la masaxo waxaa loogu dambaysiiyey addimada in la maydho maadaama ay sidaas tahay afartaa xubnood ee laynoo sheegay sida aayaddu u kala horraysiisay in loo kala horraysiiyo inay tahay yacni markaa aadaabtii yacni markaa yacni sida uu ilaahay markaa inoogu sheegay dariiqadeedii ama aadaabteedii in loo raacayo inay tahay oo sidaasi fiican tahay oo markii ay saxaabadu yidhaahdeen ma safaanu ka bilownaa sacyiga bayna asafa waalmarwa ma waxaanu ka bilownaa safa mise waxaanu ka bilownaa marwa waxaa markaa yani uu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam abda'u bima bada'a allahu bih ama nabda'u bima bada'a allahu bih ayuu yidhi ilaahay labada iyoma horaan sheegay dee safa ina asafa waalmarwata min shacaa'ir illaah marka sidaas aawadeed safa in laga bilaabo ayuu nebigu tilmaamay sala allahu alayh wasalam maadaama ay sidaas tahay ilaahayna wejiyadu ka bilaabay weysadii sheegistuu inoo sheegayeyna amrayo marka wejiyadii uu ka bilaabay wejiga ha loogu horraysiiyo gacmaha ha lagu xigsiiyo madaxa masaxaaddiisa ha lagu xigsiiyo adimada ha loogu dambaysiiyo tartiibtuna waxay u qaybsantaa laba qaybood tartiib waajib ah iyo tartiib sunno ah tartiibta sunnada ah waa tii shalay aynu sheegaynay oo labada gacmood oo kale markaad maydhayso inaad midigta horaan maydho gacanta midig oo tabiixna aad ku xigsiiso labada addin markaad maydhaysana inaad addinka midig horaan maydho addinka bidixna aada dambaysiiso tartiibtaasi waa tartiib sunna ah waa tartiib sunna waa tii cali ibnu abi aalib uu yidhi u aaba yeeli maayo ma midigtaan ku bilaabaa mise bidixna marka wax xaraji kuma sugnaa hadduu markaa khilaafo oo uu gacanta bidix gacanta midig ka horraysiiyo ama adinka bidix oo horraysiiyo ka midig ka horraysiiyo wax dhibaatay kuma sugna tartiibtaasi waa tartiib yacni markaa sunno ah inuu markaa waxa weeye gacanta midig gacanta bidix ka horraysiiyo gacanta markaa adinka bidigna adinka midigna inuu horraysiiyo ka bidix ka hormariyo waa tartiib sunno ah tartiibta waajibkii waa maxay tartiibta waajibkii waxa weeye in wejiga loogu horraysiiyo bimacnaa waxa weeye afarta rukni ee aayaddu sheegtay ee arkaan wuduuga ah in wejiga laga horraysiiyo ashyaada kale oo dhan ee aayaddu sheegtay laga horraysiiyo inta aayaddu sheegtay in wejiga la horraysiiyo labada gacmood lagu xigsiiyo madaxa lagu xigsiiyo yacni marka addimada loogu dambayso sidaana waxaa qaba tartiibtaasi inay waajib tahay jamaahiiru ahli cilmi salafan wa khalafan oo saddexda madhaboodna ka mid yihiin shaaficiyada maalikiyada iyo xanaabiladu saddexdaa madhaboodna ay ka mid yihiin waxaa khilaafay wadaadada xanafiyada la yidhahdo xanafiyadu waxay yidhahdeen tartiibtaasi waxba waajib maaha sunna weeyaan bay yidhahdeen oo in waysada sidaa loo kala hor horraysiiyaa aayaddu u sheegtay waxba waajib ma ahe laakiin waa sida fiican bay yidhahdeen sidaas aawadeed waxay yidhaahdeen hadduu xagga dambe kaga soo bilaabo ou sare u soo wado oo wejiga ugu dambaysiiyo way ansaxaysaa bay yidhahdeen weysadiisi weysadiisi waa ansaxaysaa bay yidhahdeen marka qowlkoodu calaa kulli xaal waa daciif waxay cuskanayaan oo leeyihiin aayadda waaw bay ku soo aroortay idaa qumtum ila asalaati faghsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum marka waaw baa laysugu cadfay waawguna tartiib ma faa'iideeyo ee mutlaqul-jamci buu tilmaamaa maadaama tartiib aanu sheegin lagama qaadanayo inay tartiibi waajib tahay oo sidaa in loo kala horraysiiya aayaddu u sheegtay inay waajib tahay laga qaadan maayo bay yidhahdeen waata kale waxay ka jawaabeen xadiidkan aad soo daliishateen nabda'u bimaamada allahu bihi waxa uu tilmaamayaa inay wanaagsan tahay ee lagama tilmaamayo inay waajib tahay waxaana u daliila bay yidhaahdeen waxaa la ysku waafaqsan yahay haddii gacmaha marka la maydhayo maraafiqda lagaga bilaabo maraafiqdaa la dambeed sheegay oo maxaa la yidhi idaa qumtum ila asalaati faghsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi marka waxaa weeye maraafiqdii waa waa dambeeyaan oo waa in markaa biyuhu iyaga ku dambeeyaan baaba laga qaadan karaa haddii la yidhahdo tii ilaahay ku bilaabay baa lagu bilaabaya oo gacanta marka la maydhayo xagga hore waa in lagaga soo bilaabaa waxaana la isku waafaqsany oo idinku ku dhino aydaan ugu khilaafsanayn bay yidhahdeen haddii maraafiqda inta lagaga soo bilaabo xagga kale loo wado horraysa xagga faraha loo wado inay marka waxaweye maydhitaankaasi inuu ansaxayo maydhitaankaasi inuu ansaxayo ayaa markaa la isku waafaqsanyay oo ijmaac ku sugan yahay bay yidhahdeen calaa kulli xaal sawaabku waxa weeye iyo raajixu sida ay qabaan jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan ayaa sawaab ah waxaa laga daliishanayaa waa mida aayadda waa laga daliishaday sida looga daliishanayaa waajibnimadaasina waxay tahay shaygii la masaxayey waxaa la kala dhex geliyey waxyaalihii la maydhayey oo madax oo kale waa la masaxayey haddii tartiib aanu tilmaamaynin waxaa la odhan lahaa intaasoo xubnood maydha madaxana masaxa oo masaxaaddaa la dambaysiin lahaa maadaama kii la masaxayey la kala dhex geliyey ashyaadii la maydhayey waxay ku tusinaysaa in sidaa in loo kala dhex geliyo inay tahay sidaa aayadda loo kala dhex geliyey oo addimadu uga dambeeyaan oo gacmaha iyo addimada dhexdooda masxiga loo dhigay in markaa sidaa ficil ahaana loogu dhigo ayaa markaa laga qaadanaya waa midda kale nebiga sala allahu alayh wasalam xayaatadiisii hal maalin lagama hayo in aayaddu tartiibta ay u sheegtay inuu khilaafay nebiguna sala allahu alayh wasalam waxa uu caddaynayaa mubayin buu qur'aanka u yahay haddiiba la yidhahdo wowgu mujmal bay ku tahay oo tartiib ma tilmaanto oo waxa weeye in sidaa loo kala horraysiy inaan loo kala horraysina midnaba kuma cadda oo mujmal bay ku tahay dee nebigaa tafsiiliyey oo caddeeyey oo ficilkiisaa mubayin ah oo maadaama aanu hal mar aynay dhicin inuu khilaafay oo tartiibtaas markaysagaa si kale yacni markaa uu kala horraysiiyey waxaa laga qaadanayaa sidaas uu daa'imay inay waajib tahay baa laga qaadanaya alele waxaa jira xadiis baa jira xadiiskaasi waxa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu wejiga maydhay oo uu dabeedna gacmaha maydhay oo dabeedna gacmaha markuu maydhay inuu sandaarsaday oo markaysaa markaa istinshaaqii inuu halkaa geliyey laakiin taasi markaysaga istinshaaqa da aayaddu ma sheegin haayada waxa ugu badan ee xadiidkaa laga qaadanayaana culamada qaarkoodna waa quweeyeen oo sheikhulalbaanina ka mid yahaye waxa markaa ay yidhaahdeen waxa ugu badan ee xadiidkaa laga faa'iidaysanaya waxa weeye waa in istinshaaq iyo madmadada ee tartiibi ayna waajib ku ahayn oo haddii la doono dhexda la gelin karo dhexda haddii la doono in markaa la gelin karo ayaa waxa ugu badan ee laga qaadanayaa tahay laakiin lagama qaadanayo yacni afartii xubnood ee aayaddu sheegtee wejigiiyo labada gacmood iyo madaxa masaxaadooda iyo waxa weeye labada addin maydhitaankiisa la maydhayo yacni afartaa aayaddu sheegtay sidii aayaddu u kala horraysiisay buu u kala horraysiiyey marka waxa weeye waajibku waxa weeye in tartiibta aayaddu sheegtay loo kala horraysiiyo weeyaan marka waa tartiib waajiba yacni tartiibtaasi weeyaan marka la yidhi kacbaynka mala mararkii hore maynaan halkaa yala baraarujin jamaahiirta culammadu waxay qabaan kacbayn in canqawyada la yidhahdo oo addin weliba laba kacbi buu leeyahay waana kuwa hareeraha kaga yaalla labada geesood kaga yaalla nimanka shiicada la yidhahdaa waxay yidhahdeen maye addin weliba kacbi keliyuu leeyahay kacbiguna waxa weeye waa halka addinka dushiisa ee soo taagan halka dusha ah ee raysmagaadhada xagga sare halka kaga beegan ee sare u taagan halkaasaa kacbi la yidhaahdaa marka meesha la gaadhsiinaya waa halkaa laakiin qowlkoodu waa qowl daciif ah culammada markaysa waxaan markaa luqadan waa saa waa khilaafeen oo waxay yidhaahdeen kacbaynku waa canqawyada weeye bay yidhahdeen oo mafsilkay ku taallaa bay yidhahdeen waxaa kaloo u daliila xadiiskii markaa saxiixa ahaa ee muslim saxiixa ku soo wariyey oo yani markaa saxaabadii markuu nebigu amray inay kacbiga isku dhejiyaan fa kaana axadunaa yulziqu kacbahu bikacbi saaxibihi waxa uu ahaa midkaayo isku dhejiya canqawgiisa canqawga ka kale ee ku xiga salaada gudaheeda yacni mid ku dhejiya ayuu ahaa oo salaadda markii la yidhi waxa weye isku dhadhowaada canqawyadaan isku dhejin jirin bay yidhaha dee addinka dushiisana in meel kale lagu dhejiyaa ma suuragal ah oo waxa weeye markaa markaa waxa weeye qofka kale laguma dhejin karo xadiiskaasina wuxuu daliil u yahay oo marka uu tilmaamayaa kacbigu sida ahluquba sheegeen inuu canqawyada yahay oo mafsil xadiiska sideed iyo afartanaad wa canhu ay wa can jaabirin qala kana nabiyu sala allahu alayh wasalam ida tawada'a adaara almaaa cala mirfiqayhi mirfaqayhi akhrajahu daara qutniyu biisnaadin daciif jaabir waxaa laga soo wariyey inuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu ahaa hadduu markaa doono inuu weysaysto ama waysada gudagalo adaara almaaa mid biyaha marka waxa weeye ku wareejiya calaa mirfaqayhi labadiisa markaa suxul mid biyaha ku wareejiya ayuu ahaa adaara waa wareejiya wey bimacnaa si wareeguu u mariya akhrajahu daara qudniyu daara qudni baa soo saaray xadiidka biisnaadin daciifin sanad daciifa ayuu ku soo saaray sanad daciifa ayuu ku soo saaray waayo waxaa ku sugan nin layahay qaasim ibni maxamed oo ninkaasina waxa uu yahay nin daciif oo dacfigiisu weliba daran yaho matruuka weeyaan sidaas aawoodee culamo badan baa xadiisku yidhi waa daciif oo nawowi iyo ibnu salaax iyo mundiri iyo ay ka mid yihiin iyo ibnu xajar alcasqalaani ha yeeshee axaadiis kale oo la macnaa baa jirta oo saxiixa axaadiistaa waxaa ka mid ah xadiis cusmaan laga soo warinayo waxa uu tilmaamayaa innahu gasala wajhahu wa yadayhi xataa massa atraafa alcadudayni yacni nebigu sala allahu alayh wasalam wejigiisa iyo labada gacmoodba waa maydhay ilaa uu ka taabtay yacni markaa cududda labada cududood dacalladooda ilaa uu ka taabtay oo uu gacmihii ka mariyey marka waxa weeye cududda markaa cududduna waxay tahay dee waa marfiqii weey oo marfiqu waa halkaa ay isaga yimaadaan yacni markaa cududda iyo diraacu isaga yimaadaan ama dhudhunka iyo markaysagaa cududdu halkay isaga yimaadaan baa markaysagaa la yidhahdaa mirfaqa la yidhaahdaa xaafid ibnu xajar waxau odhanayaa isnaadkiisu waa xasan sidaas yada ah ayuu odhanaya waxaa kaloo markaa yacni jirta xadiis muslim saxiixa ku soo wariyey inuu nebigu sala allahu alayh wasalam weysaystay xataa sharaca fi lcadudi yacni ilaa markaa cududda markaysagaa uu ka guda galay riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegayaan abu hurayra inuu weysaystay oo ilaa cududda markaysa waxaan markaa uu ka gudageliyey weysadii dabeedna weysadii markuu cududda ka gudageliyey inuu markaa waxa weeye yidhi haakada ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama tawada'a sidaasaan u arkay rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam inuu u weysaystay ayaan sidaas u arkay saas aawoodee sheekhulalbani maadaama uu axaadiistaa kale la micno yahay walow xadiisku yaanu markaysagaa dacfigiisu habadda raadabe eh waxa markaa uu yidhi waa saxiix likayri sidaas iyadaa ayuu markaa u yidhi oo saxiixada silsilatu axaadiisi saxiixa waxa uu ku sheegay xadiidku markaysagaa inuu saxiix yahay bimacnaa saxiix likayri inuu yahay ayuu markaa sheegay marka macnaha uu xadiidku inoo tilmaamaya ama axaadiista kaleeba micnaha inoo tilmaamaysaa waxa weeye waa in suxullada laftoodana la maydhayo suxullada laftoodana in la maydhayo oo aayadda waxaa la yidhi faksiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi mas'alana la isweydiiya masaladaas waxay tahay shayga ghaayada laga dhigay ee la yidhaahdo ilaa halkaa ghaayadu maqyiga ma soo guda gashaayoo waxa ghaayada looga dhigay ma soo guda gashaa mise ma soo guda gasha oo haddii lagu yidhahdo dhulkaasaan kaa iibiyey ilaa geedkaa laga gaadho geedku iibka ma kuugu jiraa mise wuu kaa baxsan yahay yani marka waxa uu yidhi yani bictuka haadihi alxadiiqata yani markaa beertaasaan kaa iibiyey ilaa haadihi shajara geedkaa laga gaadho marka geedku iibka ma kuugu jiraa mise geedku waa ka baxsan yaho wixii ka sokeeyuunbaa iibku kuugu dhacay mas'alada noocaasa waxa weeye waa mas'ala laga warramo marka ilaaduna waa suurowdaa wakhtiyada qaarkood in waxa weeye ay soo guda gasho haayadu inay maqyiga soo guda gasho waxa haayada looga dhigo wakhtiyada qaarkoodna inayna soo gudagelin baa markaa laga yaaba culamada qaarkood waxay yidhaahdeen daabit bay markaa u dhigeen oo waxay yidhahdeen markay soo gudagelaysiiyo markayna soo gudagelayn daabit bay u sheegeen lagu kala garan karo oo waxay yidhaahdeen shayga lagu soo sheegay waxa haayada looga dhigay hadduu la jinsiyo la nooc yahayna hee xaaladdaa wuu soo gudagelaya haddii waxa weeye waxa haayada looga dhigay haddaanu la jinsi ahayn oo ka nooc duwan yahayna ma soo gudagelayo tusaalihiisu waxay ahaatay waxa lagu yidhi markaysagaa beer markaa dhiri ku taallo oo markaysaga markaa beeran oo dhir badanay ku taallaa lagu yidhi beertaasaan kaa ibiyo yacni dhirtaasna markaa leh ilaa geedkaa laga gaadho geedkani wuxuu la nooc yahay dhirtii markaysaga markaa dee beertii dhir baa ku taalla waxa haayada looga dhigay waa la nooc maadaama uu la nooc yahay waxa uu noqonayaa geedku iibka waa ku jira laakiin hadduu dhul mara dhul bannaan kaa iibinayay markaasu wuxuu yihi dhulkaa bannaan baan kaa iibiyey dhulkaasaan kaa iibiyey ilaa gidaarkaa laga gaadho gidaarku waa ka jinsi duwan yaho waa ka nooc duwan yahay dhulka mar hadduu ka duwan yahay gidaarku iibka kuuguma jirae wixii ka sokeeya ayaa iibku ku dhacay hadduu yidhaahdo markaysagaa dhulkaa bannaan baan kaa iibiyey ilaa geedkaa laga gaadhona waa la mid geedku waa ka baxsan yahay iibka marka daabitka loo eegayaa waxay tahay shayga haayada looga dhigay ee la yidhi ilaa kada hadduu la jinsiyo oo la nooc yahayna waa soo gudagelayaa maqyiga oo waxa haayada looga dhigay haddaanu la jinsi ahayn oo la nooc ahaynna ma soo gudagelayo waa ka baxaya haddaynu haddaba masalada usoo noqonno ilalmaraafiqi maadaama la yidhi maraafiqdu gacantii unbay ka mid tahay maadaama gacantii ka mid tahay way soo gudagelaysaa wixii la maydhayey haddiiba se laga soo qaado in la yidhaahdo waxay aqbali kartaa inuu soo gudagelayo inay soo gudagelaynin oo mujmal bay ku tahay haddiiba la yidhaahdo sida culamada qaar yidhaahdeen waxaa la odhanayaa nebiga sala allahu calayh wasalam ficilkiisiibaa caddeeyey oo maadaama nebigu suxulladii uu maydhay oo aan laga soo naqlinin inuu suxullada ka tegey waxaa laga faa'iidaysanayaa suxulladu in waxa la maydhayo ay ka mid yihiin oo ay soo gudagelayaan ana alghaayata tadkhulu fi lmaqya inay haayadu shayga haayada looga dhigay haayadu waa dhammaadka shayga ilaa kada waa haayo marka waxa weeye waa nihaayada shayga shaygaa markaa dhammaadka looga dhigay inuu soo gudagelayo ayaa ficilka nebigu sala allahu calayhi wasalam uu markaa daliil u yahay marka ilaaduna waxay iska noqonaysaa oo la odhan karaa waa bimacnaa waxa weeye maca oo ilalmaraafiqi ay maca almaraafiqi suxulladana lala qabo sidaas iyadaa ayaa markaysaga macnuhu yacni u dhacaya waana sida jamaahiirta culammadu marka ay ku tageen marka calaa kulli xaal suxullada in la maydhaa waajib weeye sidaas aawoodee ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen gacan haddii qof laga jaro oo gacantii waxaa laga jaray halkaas marka ay isaga timaado diraaca iyo markaysaga cududu isaga timaado ayaa laga jaray ra'sulcadud waa joogaa cududda madaxeedii waa joogaa maadaama cududda madaxeedii uu joogo waxa weeye yacni markaa gacanta maydhisteedii ka dhici mayse cududda madaxeeda waa inuu maydhaa waayo qadar baa ka jooga qadarkaa ka jooga markaa yacni xubintii ay waajibka ahayd in la maydho in la maydho weeye oo cududa madaxeeda dee waa inaad markaisagaa maydhaa waayo waa marfiqii bay ka joogtaa marfiqii qayb ka mid a ayaa joogta sidaas aawadeed yacni haddii halkaa laga gooyo waa inaad cududa madaxeeda markaisaga aad maydhaa ayay yidhaahdeen laakiin cududda meel ka saraysa cududda madaxeeda meel ka saraysa haddii laga jaro waxa weeye xubintaa maydhisteedu waa ka dhacday waxaanu noqonayaa markaisaga marka uu inuu marka ka boodo ayuu noqonaya ila waa maqan yahay waa maqan tahay xubintiisa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watubu ilayk